alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilma waxaynu ugu dambeeyey ikhwaanii baabkii ku saabsanaa qadarka waxaa rasuulkeenna ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam inuu yihi idaa dukira alqadaru fa amsiku qadarka kolka lasoo hadal qaado fa amsikuu ay amsikuu can ilkhawdi fiihi bigayri cilmin ka joogsada macnihii cilmi darro inaad ku dhex gashaan oo kaga hadashaan xadiidka alimaam alciraaqi iyo alxaafid ibnu xajar iyo xasan bay ku xukumeen marka qadarkii in cilmi la-aan iyo ra'yi iyo malomalo lagaga hadlo lama ogola hase yeeshe eh in waxa weeye nusuusta ku soo aroortay la sharaxo oo maxna ah ay tilmaamaysa la fahmo oo sidaa saxaabadii rasuulka iyo dadkii waddadooda raacay ay u fahmeen loo fahmaa iyadu waa nusuustii ku soo aroortay oo la fahmaayo waana mid saxa weeye marka taasina waa taa marka la eego qadarku afarta martabo ee uu leeyahay ee ah alcilmu iyo alkitaaba almashiiha alkhalqu beyt baa jira lagu jamciyo qofka qeybsani waxa weeyaan maaragtay uu si fiican dee u maraatibtaa u xifdii karayo beytkaana qofkii aan hore u haynin inuu qortaa way fiican tahay cilmun kitaabatu mowlaana mashii'atuhu wa khalquhu wahuwa iijaadun wa takwiinu cilm kitaabatu mowlaana mashii'atuhu wa khalquhu wahuwa iijaadu wa takwiinu cilmun cilmullaahi saabiq buu ka wadaa kitaabatu mowlaana mowlaheenna qoraalkiisa waa kitaabatu llaahi kula shayin fii lowxi lmaxfuud mashii'atuhu waa mashii'atuhu naafida ee wax walba ilaahay jala wacalaa uu doonay ma shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wa khalquhuna khalquhu likulli shay buu ka wadaa abuurka ilaahay wax walba uu abuuray addoommaha iyo afcaashoodaba wa huwa iijaadu wa takwiinu intaasina waa dhammaystir uun beytka waxa weeye uu kusii dhammaystirayo marka beytka qofka hayaa maraatib arkaantii qadarku uu lahaa sidaasuu ku qabanaya waay qaala shaykhu lislaam calayhi raxmat ullah faslun wa min usuuli ahli sunnati waljamaaca usuusha ahlu sunnaha waxaa ka mid ah usuusha iyo qawaacidda sugan ee firaqa kale ay kaga soocmeen ana diina in diinta iyo waliimaana iimaankuba qowlun wa camalun qowl iyo camal ay yihiin waayah qowlulqalbi wallisaani wa camalulqalbi wallisaani waljawaarixi qowlulqalbi qowlka qalbiga odhaahda qalbiga iyo wallisaani tacarabka wa camalulqalbi shaqada qalbiga iyo walisaani tacarabka iyo waljawaarixi ta xubnaha halkan wuxuu mualifku ka bilaabay masaa'ilka la yidhaahdo alasmaau walaxkaam magacyo iyo xukunno masaladaasi waxaa la yidhaahdaa alasmaa waa magacyo sharciga ku soo arooray ayuu baabkani koobsanayaa sida mu'min iyo munaafiq iyo kaafir iyo mubtadic iyo faasiq magacyada noocaasa ayaa waxa weeye uu koobsanayaa alaxkaamna waxay ahlulcilmigu markaa uga jeedaan asmaadaasi axkaam bay yeelanaysaa fi dunyaa waalaakhira baabkanina waxay ahlulcilmigu idhaahdaan in la fahmaa waa baab aada iyo aada u muhiima wax badan oo xaqa lagaga baydhayna fahanka qofku uu fahmaa waxa weeye uu u iftiiminayaa waxaanay markaa ahlulcilmigu ka waramaan baabkan waxyaabaha lagaga hadla ee soo hoosgala waxaa ka mid ah wixii ugu horeeyey ummadda nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ay isku khilaafto oo ku saabsan qofka saaxiibu kabiiraha ah iyo muxuu xaalkiisu noqonay haddaba mualifku wuxuu yidhi ahlu sunnaha usuushooday qabaan waxaa ka mid ah in diinta iyo iimaanku qowl iyo camal ay yihiin oo diintu waa wixii ilaahay jala wacalaa uu faray rasuulkiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam waaya iimaankuna dee waa min addiin maraatibta diinta ayuu ka mid yahay sida xadiidkii jibriilba ku soo aroortay marka iimaanku waa qowl iyo camal buu ka kooban yahay ugu horeyn iimaanku luuqa ahaan waxay culimmada badidoodu yidhaahdaan waa tasdiiq laakiin shaykhulislaam raximahullaahi oo masaa'ilkan aada iyo aada u sharaxay wuxuu yihi luuqa ahaan waxa fiican in la yidhaahdo waa aliqraar waayo eriga aliimaan iyo atasdiiq mutaraadifaan ma aha ama kuwa isfangashan ma aha amaa sharcan iimaanku waxa weeye waa qowl iyo camal sidaasa ahlu sunnuha ay qabaan aliimaanu qowlun wa camal cibaarada caynkaasana ijmaacaad baaba lagu soo raray oo tusaale ahaan waxaa laga soo raray alimaamu albukhaari raximahu llah imaamkii weynaa calamka ahaa inuu yihi waxaan la kulmay kun caalim in ka badan baan la kulmay waa raggii ahlu sunno ahaa ee xadiidka uu ka qoraayey oo ku filiqsan wadamadii ay degi jireen dadka muslimiinta ahi waagaa hore marka wuxuu hi maan arag cid iyaga ka mida culimada badaneen la kulmay oo isku khilaafsan iimaanku inuu yahay qowlu camal yaziidu wayanqus arimaha iyo qaar kaleo uu sheego caqiidada ku saabsan laba ka mid ahoo isku khilaafsan ama ku kala duwan maan arag ahlulcilmi kalena markaa ijmaac bay ku soo rareen cibaaradaasay inta badan salafku isticmaali jireen alqowlu aliimaanu qowlun wa camal iimaanku waa odhaah iyo shaqo ilaa lagu tiriyey inay maaragtay caqiidadaasi tahay min shacaa'iri ahli sunna waxyaabaha ahlu sunnaha lagu yaqaana ee caanka ku yihiin ee ay kaga soocan yihiin dad yoga kale haddaba qowlun waa camal maxaa looga jeedaa sheekha ayaa sii fasiray qowlkii ama odhaahdii labaa ka soo baxaya camalkiina saddex baa ka soo baxaya qaala wuxuu ihi qowlulqalbi weeye waa odhaahda qalbiga iyo walisaani odhaahda carabka qowlkii qowlulqalbi iyo qowlulisaani buu u qaybsamaya maxaa looga jeedaa iimaankan qowlulqalbi ah waxaa looga jeedaa ictiqaaduhu wa tasdiiquh ictiqaadka qalbiga fadhiya ama ku jira iyo rumayntan uu xaqa qalbiga qofku ka rumaysan yahay ayaa looga jeedaa qowlulqalbi qowlulqalbi waa ictiqaadkiisa iyo tasdiiqiisa oo halkaa aynu tusaale ahaan imaka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintan inay xaq tahay iyo jannada iyo naarta iyo umuurta aakhira ku saabsan iyo waxdaaniyada ilaahay iyo malaa'igta iyo qadarka iyo waxaasoo dhan ka rumaysannahay qalbiga weeyaan waxaana u daliilo xadiidkii aynu wada garanayno ee aliimaanu an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi waاlyowmi alaakhiri wاlqadari khayrihi wa sharihi arrimaha halkee laga rumaysan yahay qalbigaa laga rumaysan yahay qowlu lisaanna maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa nudqu bishahaadatayn shahaadateynka in lagu dhawaaqo oo qofku markuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah qowlulisaanka la sheegayaa kaa weeye waaya qowlulisaankaasina isaguna waa min aliimaani walaa shak sida xadiidka aynu ku arki doono qaala wacamalu lqalbi wallisaani waljawaarixi qowlkii labadaasaa ka soo baxay camalkiina waxaa ka soo baxay camalulqalbi shaqada qalbigu qabto iyo shaqada carabku qabto iyo shaqada xubnuhu qabtaan shaqada qalbigu qabto waxaa looga jeedaa marka laga yimaado ictiqaadkiisa iyo tasdiiqiisa dee khayrarka kale ee faraha badan ee qalbiga aynu ku hayno ile qalbiga waxaa laga qabtaa acmaal fara badan boo qalbiga laga qabtaa jira sida niyada sida ikhlaaska sida alxubu fillaah sida albuqdu fillaah sida khashyadii iyo khawfkii sida tawakulkii macnii acmaal fara badan shaqooyin badan oo qalbiga laga qabtaa jira markaa camalulqalbigana kaasaa looga jeeda waa shaqooyinkaa fiicfiican ee qalbiga laga qabanayo aad iyo aad baanay muhiim u tahay waxa qalbiga ku jira waayo qofka had iyo jeer waxa qalbiga ku jira ayaa saamayn ku yeesha korkiisa iyo muuqaalkiisa alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kuluh waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh sida rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam haddii qalbiga wax wanaagsani ku jiro wax wanaagsan baa qofka ka muuqda hadduu qalbigu fasahaadsan yaho waxun ay ku jiraanna waxunbaa had iyo jeer xubnaha ka muuqda walisaani camalulisaankuna waa marka laga yimaado dhawaqii shahaadateynkaee qowlulisaan aynu kusoo sheegnay marka laga yimaado waa acmaasha kale ee fiicfiican ee lagu qabta carabka oo ahlulcilmiga qaarkood ay ka cabireen maa laa yu'addaa ilaa bih waa camalada carabka mooye meel kale aan lagu gudan karin ee wanaagsan sida tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiidda iyo akhriskii qur'aanka iyo alamru bilmacruuf iyo nahyu cani lmunkar iyo waxa weeye hadalkii wanaagsanaa iyo wax kasta oo macnihi wanaagsan oo carabka lagaga hadlo weeye ayaa camalulisaan markaa la odhanaya waljawaarixi ay wa camaluuljawaarixi iyo shaqadii xubnaha shaqada xubnuhuna iyaduna dee way fara badan tahay oo rukuucdana ka mid ah xubnihii baa laga samaynaya korotooskii korofoororsigii sujuuddii socodkii salaada iyo khayrka loo soo soconaayey kasii socodkii xataa laga noqonaye laga sii soconaayey wax kasta oo wanaagsan in la qabto oo xubnaha laga qabto imaadat ladaa can ariiq dhibaatadii wadada taale in laga leexiyo kullu dalika waa acmaaluljawaarixi weeyi sidaa markaynu walaalayaal u eegno iimaanka waxa soo hoosgelaya wax kasta oo wanaagsan oo taaco iyo cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaado iimaankay ka mid yihiin cinda ahli sunna ama ha laga qabto qalbiga ama ha laga qabto carabka ama ha laga qabto xubnaha kale ma fahanteen ha yeeshe ee khayrka oo dhan iyo daacaadka oo dham iimaanka ha ka mid ahaadaane dee ma sinno oo isku wada martaba ma aha masaladaasina waa masale muhiima oo iimaanku waxa weeye shucab buu leeyahay iyo qaybo waxaa rasuulkeenu yihi sal allahu alayhi wasalam aliimaanu bidcun wasabcuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah waadnaaha imaadat lada can ariiq walxayaau shucbat min aliimaan xadiidkaasi saxiixa ku soo arooray waxaa rasuulku inoo sheegay iimaanku inuu leeyahay shucab iyo qaybo qaybahaa iimaanku leeyahayna ma sinna qaarkood baa qofku haddaanu la iman iimaanba aanu yeelanahay qaarkood baa haddii waxa weeye aanu la iman iimaankiisu nuqsaamaya laakiin asalkii iimaanku uu haysanaya qaarkood baa haddaanu la iman iimaanka markaa kamaalkiisii sunnaha ahaa ee sii dhammaystirnaawni uu ka maqnaanaya waxaa kaloo xadiidkaasi laga qaadanaya annutqu bishahaadateyn inuu waxa weeye iimaan yahay oo shucabuliimaan maxaa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha ila allah waxaa kaloo laga qaadanayaa imaatat ladaa cani ariiq oo xubnaha lagala yimaadaa inay iimaan tahay iyaduna shucabka iimaanka ay ka mid tahay camaluljawaarixii khayrka ahaa oo dhaminaysna saasuu iimaanu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanaya xishoodkii oo ah camal qalbiga laga sameeyo isaguna inuu iimaan yahay marka calaa kulli xaal madhabu ahli sunnati waljamaaca kaa weeye sharixiisoo koobanina waa kaa adilo fara badan fara badan baana u daliila in waxyaabahaasoo dhamme ay ka mid yihiin iimaanka oo ilaahay wuxuu qur-aanka ku yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay iimaankiinnii dayici maayo iimaankaasi waxa markaa uu yahay rabbi uu sheegay waa salaadii xagga baytulmaqdis waagii hore loo tukan jiray ilaan xaggaa baytulmaqdis baa markii hore salaada lala qaabili jiray markaa markii ilaahay jala wacalaa xaggan qiblada in loo jeedsado uu sharci gareeyey ayaa ilaahay soo dejiyey wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum markaa waxaad arkaysaa salaadii oo ka kooban acmaalujawaarix oo ka kooban annutqu bilisaan ama camalu lisaan iyo qowlu lisaan oo ka kooban waxa weeyaan camalu qalbi ka kooban oo dee u baahan waxa weeyaan maaragtay ikhlaaskii iyo niyadii iyo u baahan waxaasoo dhan baa markaa oo salaadii oo waxyaabahaasoo dhan koobsanaysa ayaa iimaan ilaahay jala wacalaa uu ku sheegay qaala wuxuu uhi wa ana aliimaana yaziidu biaacati wayanqusu bilmacsiya wa ana aliimaana waxaa kaloo ka mida usuusha ahlu sunnaha ana aliimaana in iimaanku yaziidu uu ku bato biaacati aacada ilaahay la aeeco wayanqusu waxaanu ku yaraadaa bilmacsiyati macsiyadana wuu ku yaraadaa sidaasoo kale asalka labaad ee ahlu sunnuhu baabkan iimaanka ay qabaan waan iimaanku waanu yaraadaa waanu maaragtay bataa waayahay wuxuu ku yaraadaa wuxuu ku bataa aynu soo horraysiine eh daacadaa sheekhu uu sheegayo oo mar kastood khayr la timaado tukato ilaahay xusto waxa weeye rabbigaa ka baqato khayr iyo cilmi iyo wanaag kororhsato iimaankaagu wuu ziyaadaya waxaa kaloo iimaanku uu ku siyaadaayoo laba ah macrifat ullaahi tacaala biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay in lagu garto magacyadiisa iyo sifooyinkiisa baabkaasina waa baab walaalayaal aad iyo aada u muhiima magacyada ilaahay qofku inuu akhristo sharaxooda raacdo macaanidooda cajiibka ah ee layaab kale uu u fiirsado oo uu dhuuxo wuxuu ka kororhsanayaa iimaan nicmada ilaahay iyo cadamadiisa iyo weynidiisa iyo awooddiisa iyo wax badanna wuu baranayaa baabkaasina waa baab aad iyo aada u muhiima saddex waxaa kaloo iimaanku ku kordhaa annadaru fii aayaati illaahi alkowniyati washarciya aayaadkan ilaahay ee kowniga ah ee ah makhluuqaadkan kala duwan cirarka dhulalka badaha waxa weeye buuraha xayawaanaadkan kala duwan qofka naftiisa qudheeda aayaadkan kowniga ah inuu ku tadaburu u fiirsado iyo aayaadka sharciga ah ee ilaahay rususha ku soo dejiyey qofku inuu u fiirsado intuba waxay keenayaan iimaankiisu inuu ziyaado waxaa kaloo iimaanku uu ku kordhaa oo sababta afraad ay tahay tarku lmacsiyati taqaruban ila allah qofku xumaanta iyo macaasida ilaahay dartii inuu uga tago isagoo ilaahay ugu dhowaanaya amarkiisana u hogaansamaya iyaduna iimaanka way siyaadinaysa oo had iyo jeer daacada ilaahay la adeecaa waa wixii uu amrayna in lala yimaado loo hogaansamo wixii uu maaragtay diideyna in laga tago imtithaalan lilaahi jala wacala marka calaa kulli xaal asbaabtaasuu ku kordhaa iimaanku dee dadkuna waxa weeyaan maaragtay iimaanka kuma sinna waanu yaraadaa oo asbaab baa jirta uu ku yaraado oo asbaabta waxaa ka mid a macsidii mar kastoo qofku macsi uu sameeyo iyo xumaan ciyaadan bilaah iimaankiisii wuu qoonmayo waxbaa ka dhinmaayo waxaa kale oo markaa uu ku yaraanayaa magacyada ilaah iyo sifaadkiisa in la baran waayo aayaadka ilaahay ee kowniga ah iyo kuwa sharciga in laga jeedsado lagu tadaburi waayo camalka saalixa ah oo la yareeyo oo aan la badsan waxaasoo dhan ayuu iimaanku ku nuqsaamaa ziyaadada iimaankuu ziyaadaya xad ma leh wuu kordhaa wuu kordhaa wuu kordhaa ilaa dadka qaar buurahaasoo kale u noqdo waay nuqsaanta uu nuqsaamayaana xad ma leh waxaa dhici karta qofka iimaankiisu inuu yaraado oo uu dhinmo oo uu dhinmo oo uu dhinmo ilaa uu zuulaba gebigiisoo bilkuliyo oo meeshaba uu ka baxo ciyaadan bilaah marka masaladaasina taa weeyo ahlu sunnuhu way qabaan maxaa u daliilay iimaanku inuu ziyaado hadaba waxa u daliila adilo fara badan baa u daliila qur-aanka kariimkaa aayado badan oo sheegaya iimaanku inuu ziyaadaynu ku arag faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun inama almuminuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana liyastayqina aladiina uutuu lkitaaba wayasdaada aladiina aamanuu iimaana walilaahi junuudu samaawaati walard calaa kulli xaal aayado fara badan baa u daliila oo qur-aanka ku soo arooray sidaa awgeed iimaanku wuu kordhaa sidaasaa markaa saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa iyo salafkii ummadana looga soo raray waanu nuqsaamaayo inuu nuqsaamo waxa u daliila adilatu ziyaadati nafsiha adiladaasi adilatu ziyaadati nafsuha adiladaa markaa ziyaadada sheegaysaa u daliila waayo wax kasta oo ziyaada dee waanu dhinmaa oo marka aad usii fiirsato dee intii aanu badan markaa waxa wey naaqis buu ahabay noqonaysa intii aanu badan naaqis buu aha waxaa kaloo u daliila xadiidkii aynu akhriyayna shucabuliimaan ka warramayey waayo qofka shucabkaasoo dhan la wada yimi iimaankiisu markaa waa kaamilo mid dhamaystiran qofka shucabkii bar ka mida ka tegeen la wada iman dee iimaankiisii waxa wey waxbaa ka dhimanoo waa naaqis socaynkaa maaha waa tahay waxaa kaleoo ahlulcilmigu ay u deliishadaan xadiidkii kale ee saxiixa ku yaalay markii rasuulku dumarka waaniyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku uhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi arajuli alxaazimi min ixdaakuna maan ara kuwo idinka xagga caqliga iyo xagga diintaba idinka nuqsaansan oo haddana ninka go-aan kale ka jiidan og oo qalbigiisa ka tagsiin og marka calaa kulli xaal naqsu diin baa rasuulku ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalam dumarkii naqsu diin ayuu ku sifeeyey dee diintuna waxay koobsanaysaa iimaankii marka waxay ahlulcilmi fara badan xadiidka ka deliishadaan mar haddii naqsudiin markaa xadiidkani sugay dee naqsuliimaanna in laga qaadanayo oo waxa weeye iimaanku u nuqsaami karo waa tahay qaala wuxuu uhi wahum ahlu sunnuhu maca daalika iyadoo lala qabo qowlkooda ay yidhaahdeen iimaanku waa qowl iyo camal laa yukafiruuna haddana ku gaalaysiin maayaan ahlalqiblati ahlulqiblaha bimuطlaqi lmacaasi asalka macaasida iyo walkabaa'iri kabaa'irta laa yukafiruuna waa ku gaalaysiin maayaan oo gaalnimo ku gaalnimo xukmin maayaan ahlalqiblahana waxaa loo isticmaalaa musalaxa noocaasa ahlu tawxiid dadka ahlu tawxiidka ah ee muslimiinta ah waxaana magacaa loogu magacaabay liannahum yastaqbiluuna alqibla waayo qiblada ayay qaabilaan oo u jeedsadaan marka ay tukanayaan waaya bimuطlaqi almacaasi waalkabaa'ir ku gaalaysiin maayaan asalka macaasida iyo kabaa'irta mulaqaa wuxuu ku tilmaamayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen shaykhulislaam raximahullah wixii gaalnimo gaadhsiisan qofkii ku dhaca isagoo maaragtay waxa weeye mawaanicdii iyo waxyaabahaasi aanay meesha oolin dee gaalnimoay noqonaysaa laakiin wixii macaasida iyo kabaa'irta gaalnimada ka sokaysa een sharcigu gaalnimo ku sheegin qofkii ku dhaca waxa weeye ma gaalaysiinayaan ahlu sunnuhu haddii aanu dee markaa xalaashan waayahay waxa markaa jumladaa ku sugan gaalnimada waxa loo yaqaan iyo gaalaysiinta inaan horta lagu degdegin taasi waa mid wax fara badan baa ku soo arooray meelo kalena waxa weeyaan markaa waynu kaga warranay meelo kalena insha allahu tacala waynu ka arki doonaa waxa gaalnimada gaalaysiinta dadka islaamnimada markaa muujisanaya la gaalaysiiyo waxa weeye in lagu degdego ma aha waa talabaade qofkii la gaalaysiinayaa waa inuu noqdo qof gaalnimo la hubo ku dhaca gaalnimaduna mid caqliga lagu garta ma aha mid iska cid kale uun laga maqlayna ma aha waa waxa weeye in daliil loo hayo shayga kitaab waa in loo hayo waxaan inuu gaalnimo yahay ama sunno loo hayo ama ijmaac in loo hayo ha wax walba la yskama odhan karo waa gaalnimo ilaa daliil cad oo caddaynaya inay gaalnimo tahay oo iimaankii uu ku wada zuulayo ilaa loo hayo marka madhabu ahli sunnati waxa weeyaan qofkii macsi la yimi mulaqu lmacaasi waxaa loo jeedaa ay wujuud lmacaasi wa aslu lmacaasi waalkabaa'ir ha haddii qofka macsidiisi iyo kabaa'irkiisu uu dhammaystirmo macnii waxa weeye uu gaalnimo la yimaado dee markaa gaalnimo ku dhacay laakiin iyadoo macsi uun ama kabiiro uun aan gaalnimo gaadhsiisnayn uu la yimi gaalaysiin maayaan ahlu sunnuhu kamaa yafcaluhu lkhawaariju sida khawaarijta nimanka laydhaa ay samaynayaan khawaarijtuna waxa weeye waa aladiina kharajuu cala almuslimiin wastabaaxuu dimaa'ahum wa amwaalahum waa kuwa ku baxay dadka muslimiinta ah kuwii ugu horeeyeyna waxa ay ku baxeen saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim oo waa kuwii ka dambeeyey dilkii cuhmaan ibnu cafaan isla markaa markii dambena cali ibnu abi aalib la dagaalamay cali iyo saxaabadii kale oo raacdayna waa kuwii markaa jebiyey alxaruuriyana waa laydhaa alkhawaarij baa la ydhaahdaa alxaruuriyana waxaa loogu magacaabay meel magacaa la odhan jiraybay maaragta xaruuraa la odhan jiray bay isku urursadeen ahlu nahrawaanna waa la ydhaahdaa waayo meeshaasi ayuu cali kula dagaalamay oo badidoodii lagu laayey magacyo kalena way leeyihiin markaa nimanka khawaarijta la ydhaahdo qofku hadduu dembi weyn sameeyo gaalnimo ka sokeeya iyagu waxay leeyihiin waxa weeye uu gaaloobay islaamnimadii uu ka baxay gaalnimadii baan u galay adduunyada waa gaal dhiiggiis iyo maalkiisuba waa xalaal bay leeyihiin aakhiro marka la tagana waxay leeyihiin naartuu gelaya uu ku waaraya loona shafaaco qaadi maayo sidaasay markaa had iyo jeer ku xalaashadaan dadka muslimiinta dhiigooda iyo markaa maalkooda oo tabtaasi waa tii ay ku gaalaysiinayeen saxaabada rasuulka kula dagaalamayeen ee ay dhiigooda ku xalaashanayeen ilaa yowminaa haadaana nimanka khawaarijta la ydhaahdaa waa niman khatar badan oo markaa jooga dhibaataduna waxay kaga timi diinta ayuunbay si qaldan u fahmeen waxaana la ydhaahdaa masaladii ugu horeysay ee ay ku baxeen masalada saaxibulkabiiraha ama qofka dembi weyn sameeya ayay ahayd oo masalada ku saabsan saaxibulkabiiraha sidee loola dhaqmayaayo hadalkaa dambe insha alla sheekhu ku sharaxaya iyo halkan iyo wixii kasii dambeeya waa masaladii ugu horeysay ee la isku khilaafay bay ahlucilmigu idhaahdeen sida ibnu cabdilhaadi uu ku sheegay manaaqibu shaykh alislaam raximah llah wakadalika ibnu rajab alxambali jaamicu lculum walxikam marka uu ku sheegayo nimanka khawaarijta la ydhaahdaa waa halkii ay ahlu sunnaha inta kale ama dadka kale muslimiinta ay ku khilaafeen haddana khilaafkii muctasiladaa soo baxay haddana kii murjiadaa soo baxay masalada noocaasi waxa weeye waa masalo aad iyo aad u muhiima masaa'il badan oo kale oo ictiqaadah oo masaladii shafaacadu ay ka mid tahayna waxa weeye way ku dhisan yihiin waa tahay qaala wuxuu ihi bale aluquwatu walaalnimada aliimaaniyatu iimaanigaah haabitatun midoo sugan weeye maca almacaasi iyadoo macaasi meesha taallo iyadoo qofkuu macsi sameeyey oo tusaale ahaan uu wax dilay ama khamri uu cabbay ama dembi kale uu sameeyey ayaanay haddana walaalnimadii iimaaniga ahayd ee iimaanka lagu walaalaha meesha ka wada bixin oo iimaankii qofku waxa weeye wax ka hayn karaa kamaa qaala subxaanahu sida ilaahay uu ku yidhi isagaa xumo oo dhan ka nasahana fii aayati lqisaasi aayadda qisaasta uu ku yihi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf aayaddu waa aayaddii suuratu lbaqara yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunha bilunha faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf faman cufiya qofka la cafiye lahu isaga min akhiihi ay min dami akhiihi dhiigga walaalkii qofka laga cafiye shayun wax tusaale ahaan qisaastii laga rido faatibaacun bilmacruuf faatibaacun ay facala aalibi qofkii dhiigga dalbayey waxa saaran itibaacun raacis bilmacruufi wanaagu ku raaca oo si wanaagsan mar hadduu qisaastii ka daayey qofkii uu ku lahaa inuu si wanaagsan uga dalbo diyadii oo si maaragtay aan dhib iyo cunfi iyo waxba lahayn oo idhaahda waar diyadii uun iigu shub mar haddaan dee dilkii kaa dhaafay ayaa wanaagsan wa adaaun ilayhi bimacruuf kii diyada laga doonayay inaynu si wanaagsan u guto mar haddii qisaastii laga daayey inuu diyada si fiican u guto ayaa isagana saaran macnuhu saasuu noqonaya bay ahlucilmigu yidhahdeen wallahu aclam marka shaahidku waxa weeye faman cufiya lahu min akhiihi shay qofka intuu wax dilo dabadeetana xagga walaalkii wax laga cafiyo min akhiihi xagga walaalkii akhiihidaasi waa almaqtuul kii la dilay weeye walaalkaasi hi-da ama damiirkaasina wuxuu noqonayaa qaatilkii marka wuxuu ilaahay sheegay jalla wacalaa kii la dilay kii dilay inuu walaalkii yahay haddaba walaalnimadaasi aayaddu ay sheegaysaa muxuu yahay waa maxay waa walaalnimadii jihadi ya waa alkhuwat liimaaniya wey soo ma aragtid taasi markaa maxay daliilu tahay mar haddii la yidhi kii wax dilay ee dembigaa weyn ee dilka qofka muslimka ee ogaan loo dilay geystay haddana kii uu dilay waa la walaala mar haddii la yidhi dee arrintaa kumuu gaaloobin oo markaa dembi weyn oo macsiyaah oo kabiiraa mooye laakiin gaalnimo iimaankiisii wada kaxaynaysa dee kumuu dhicin weeye macnuhu aayaddu markaa daliil waxay u tahay kabaa'irka qofku haddaanu xalaashan inaanu ku gaaloobahay wa qaala waxaa kaloo rabbi yidhi wain aa'ifataani haddii laba kooxood oo min almuminiina muminiinta ka midihi iqtataluu ay islaayaan fa aslixuu heshiisiiya baynahumaa dhexdooda waaya fain baqat hadday ku xadgudubta ixdaahumaa midkood cala lukhraata kale oo heshiisyadii iyo maaragtay joojintii ay diiddo faqaatiluu la dagaalama allatii midda tabqii xadgudbaysa xataa tafii'a ilaahay u noqonaysa ilaa amri ilaahi amarka ilaahay oo xukumkan ay ogolaanayso heshiiska ay qaadanayso waayo unsur akhaaka aaliman aw madluuman baa rasuulku yihi sal allahu calayhi wasalam ha taa markaa kibirsan ee xadgudbaysa ee joogsan weyda gacantaa la wada saarayaa si ay xumaanta u joojiso fain faa'at haddii ay soo noqoto fa aslixuu wanaajiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ku wanaajiyo ku islaaxiya waaqasituu cadaalad sameeye ina allaha ilaahay yuxibu uu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaalada sameeye inama almuminuuna in kaleba maahe muminiintu ikhwatu waa walaalo fa aslixuu islaaxiya bayna akhaweykum labadiina walaal dhexdooda islaaxiya aayadan wuxuu rabbi kaga waramayaa dad islaayey dadka muslimiinta ahi inay islaayaan waa dembi weyn oo nusuusta qaar ay gaalnimo ku sheegtay iyadoo dembigaa weyni meesha yaallaa ilaahay haddana dadkaa muminiin ku sheegay wain aaifataani he min almuminiina iqtataluu markaa dembigaa ay sameeyeen ee weyn weliba iimaankii kagamay bixinoo kumay gaaloobin soo ma aragtaan taasi maxay daliilu tahay dunuubta waaweyn ee gaalnimada ka sokaysa in haddee iimaankii lagaga baxahayn oo aan waxa weeyaan markaa asalkii iimaanku aanu ku zuulahayn waa ta kale inama almuminuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhaweykum labadii qole ee maaragtay isdilaayay kuwa ku dhex jira ee u dhaxeeya heshiisiinaya ilaahay wuxuu sheegay labada darafba inay walaalahood yihiin sooma aragtaan labadan daraf ee dilku ka dhex jira labaduba inay hee walaalahood yihiin isku soo duduboo labadaa qodobo waxay inoo sheegayaan inaan dembigaasi weyn aan lagu gaaloobin ayuu inoo sheegay nusuusta kale faraha badanna sidaa labadaa aayadood bay sheegaysa oo nusuusta u daliilkaa inaan kabaa'irka lagu gaaloobahayn waxaa ka mid a nusuustan sheegaysa xuduudda ya qofka hadduu waxado gacanta jaraa la yidhi soo maaha hadduu sinaysto isagoo maaragta aan guur soo marin jeedalkii iyo musaafiriintiibaa u qoran haddii uu khamri cabo waa la jeedalaya arrimaha noocaas iyo xuduuddaasi waxay tilmaamayaan qofku inaanu dunuubtaa ku gaaloobin socaynkaama hadde ile hadduu gaaloobi lahaa waxaa la odhan laha diloo kow kaga siiye man badla diinahu faqtuluuhu waxaa kaloo u daliila axaadiista faraha badan ee rasuulkeennu ku sheegayo sala allahu calayhi wasalam in dadka qaar naarta laga soo saari doono soo ma aragtaan akhrijuu min annaari man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min iimaan yacni nusuusta sheegaysa dadka qaar iimaan yar yar yari qalbigooda ku jira in naarta laga soo saari doono ayaa waxa weeye iyaduna u daliila marka masaladani waa masale aada u adilo badan oo boqolaal daliil leh waxa weeyaan maaragta caanna ah oo aada iyo aada isaga cad haddana nimanka khawaarijta la idhaahdo way ka qarsoontay oo iyagu waxay qabaan qofku hadduu kabiiro ku dhaco waxa weeye uu gaaloobayaa kabiiraduna yani waxay leedahay tacriif oo marka hore sida xaq ah ee ahlu sunnu qabaan waxa weeye dunuubtan ilaahay lagu caasiya walciyaadu billaah waxay u qaybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir bay u qaybsantaa qur-aanka ayaa waxa weeye ay ku soo aroortay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima marka dunuubtu waxay u qaybsantaa kabaa'ir waa dunuub waaweyn iyo sakaa'ir bay u qaybsantaa dunuubtaa waaweyn waxa weeye had iyo jeer kutubta caqiidada lagu sheegaayo ee aad meelaha ku arkayso qofka ku dhaca cinda ahli sunna gaaloobi maayo ogow marka horeba waxa looga jeedaa kabaairtii gaalnimada ka sokaysa sooma aragtaan wixii gaalnimo ah ee sharcigu gaalnimo ku sheegay taa iyada laga hadli maayo oo qofkii ku dhacaa dee gaalnimuu ku dhacay ma gaaloobay ficlan mise ma gaaloobin dee taasi waxa weeye waa masalo kale waayah oo dee sh- waxa la- marka wax la gaalaysiinayo wuxuu takfiirku leeyahay wax la yidhaahdo tawafuru shuruud waintifaau lmawaanic qofkani xataa hadduu gaalnimo ku dhaco marka la odhanayo gaalnimadaasuu ku dhacay dabadeeta wuu gaaloobay gaal weeye oo muslim ma aha marka la odhanayo waa xukun weeye iyo qadaa marka wuxuu u baahan yahay shuruuddina inay meesha wada taallo waayahay oo uu yahay qof caqli leh oo qaangaada oo waxaan markaa u badheedhay oo shuruuddii meesha taallo mawaanicdina meesha maqan tahay oo waxa weeyaan markaa jahli aan u jirin tusaale ahaan waxanba haddaan u garanahayn dee in la baraa waxa weeye ka horaysa Ee, sidaasoo kale mukrah waa in aanu ahayn oo qof la qasbe aanu ahayn calaa kulli xaal mawaanicu takfiir baa jirto halkeeda lagu sheegee mawaanicdina waa inaanay markaa meesha oolin shuruuddina wada taallo markaasaa qofkii gaalnimo ku dhacay la odhanaya uu gaaloobay oo waxa weeye xukumkii la ridayaa axkaamtii gaaladana uu yeelanaya iyo axkaamtii murtadiinta waaya kabiiradu haddaba tacriifkeeda saxiixa ahi waa masale hadal badani ku jire e waa maa fiihi xadun fi dunya aw tawacudun fi laakhira waayahay aw mani waciidun aw fiihi waciidun fi laakhira waa waxa adduunyada cidda samaysa xad loo sheegay xad sida dee kabaa'irkan xuduudda lahoo aynu wada garanayno oo kale ma fahanteen ama aakhiro qofka sameeye loogu goodiyey jannada geli maayo waxa weeye naartuu gelayaa iyo waxyaabaha la midka ah waxaa sheekh islaam ibnu taymiya ku daray raximahullah sidoo kale dembiga qofka sameeye iimaanka laga nefiyo ee la yidhaahdo iimaan ma laha ya sida laa iimaana liman laa ammaanata lahu iyo wixii la mid a ama la nacdalo ee nusuusta lagu nacdalo walciyaadu billaah ee la ydha qofka saa sameeya wuu nacdalan yahay ama cadho ilaahay loo sheegay la ydha ilaahay baa arrimaha ugu cadhooda qofka ya mani waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa waxyaabahaas inuu min kabaa'ir dunuub yahay nusuusta arrimo noocaasa waxyaaba noocaasa sheegtayna aad iyo aad bay u badan tahay Ee, xanaabilada qaarkoodba waxay ku cabiraan dhowr bayd oo waxay idhaahdaan famaa fiihi xadun fi dunya aw tawacudun biukhraa fasami kubraa calaa nasi axmeda waa intii horeynu sheegaynay wazaada xafiidu lmajdi awjaa waciiduhu binafyin liiimaanin aw bilacnin limubcadi yani wuxuu xafiidulmajdi waa majid ibnu taymiya xafiidkiisii waa sheekh islaam raximahullah wuxuu kordhiyey sidoo kale waxyaabaha qofka sameeya iimaanka laga nafiyo ee nusuustu iimaanka ka nafido ama la nacdalo ya isaguna maaragtay kabiira ayuu noqonayaa aad iyo aad baanay u badan yihiin waxaanay u baahan yihiin qofku hadduu ku dhaco inuu toobad la yimaado oo istikfaarta uu waxa weeye la dhaqsado ayaa maaragtay looga baahan yahay qaala wuxuu hi walaa yaslubuuna ka siibi maayaan ahlu sunnuhu alfaasiqa qofka faasiqa ah ee almiliya diinta u abtirsanaya almiliy ee almansuuba ila almila diintan u nisbo sheeganaya dee diintii maaragtay ee haysta ka siibi maayaan ahlu sunnuhu alislaama islaamnimada bilkuliyati guud ahaan uga siibi maayaan waayah walaa yukhaliduunahu kuna waarin maayaan fi naari naartana ku waarin maayaan waayah naartana ku waarin maayaan kamaa taquuluhu lmuctasila sida nimanka muctasilada la yidhaahdaa ay qabaan waay halkanna wuxuu inoogu tilmaamayaa qofka faasiqa ahi waa qofka daacada ka baxay fisqiguna dee fisqi akbara iyo fisqi asqara ayuu noqdaa oo gaalnimada nusuusta way ku soo aroortaa iyadoo looga jeedo fisqi iyadoo fisqi la sheegay oo gaalnimo looga jeedo wa ama aladiina fasaquu fama'waahum annaar marka alla ku leeyahy suuratu sajda fisqigaasi waa kii weynaa waa gaalnimadii weeye marka ilaahay suuratu lxujuraat ku leeyahay in jaakum faasiqun binabain fatabayanuuna fisqigaasi waa kii maaragtay macsida ahaa en gaalnimada gaadhahayn marka halkan faasiqa waxaa looga jeedaa qofka daacadii ka baxay ee fisqi la yimi iyo dembi weyn la yimi qofka noocaasah ahlu sunnuhu islaamnimada kulli ahaan uga siibi maayaan oo ma odhanayaan islaamnimadii wuu ka baxay sidaa ma odhanaya hadaad aragto qof leh qof dembi weyn sameeye islaamnimadii wuu ka baxay madhabka ahlu sunnuhu kaa maaha islaamnimadii guud ahaan uga siibi maayaan hadduu dhintana naartuu ku waaraya ma odhanayaan ahlu sunnuhu ya hadduu dhintana naartuu ku waarayaa ahlu sunnuhu odhan maayaan walaa yukhaliduunahu fi naar kamaa taquuluhu lmuctasila sida nimanka muctasilada la idhaahdaa ay qabaan oo khawaarijta madhabkooda inay beri ka yihiin buu hore inoogu soo sheegay ahlu sunnuhu halkana wuxuu inoogu sheegaya madhab lmuctasila beri bay isagana ka yihiin muctasiladu waa ay horena waynu usoo marray sheekhoo sheegaaya waa firqa lunsan oo ilaa imaka jirta horena waxa weye wakhti hore soo baxday wakhtigii taabiciintay soo baxday waxaa la yidhi sheekhii caalimka ahaa ee la odhan jiray alxasan albasriyo ee taabiciga ahaa isagoo maaragtay dee wax akhriyaya ayaa waxaa la weydiiyey saaxibulkabiirahan aynu ka hadlayno qudhiisaa la weydiiyey oo lagu yihi magaal ba mise waa muslim nin dabadeetana la odhan jiray wasil ibnu cataa alghazaal oo ardaydiisa ka mid ahaa ayaa iyadoo sheekhii jawaabtii uu diyaarinayo weli aanu ka jawaabin ayuu soo booday kolkaasuu yihi ka noocaasi mumin muslimna maaha ama muminna maaha kaafirna maaha oo waa maxay waa mansilatun bayna almansilatayn labada ayuu udhaxeeyaa dabadeetana halkii kumuu joojinay ninkii waasil odhan jiray xalqadii sheekhaba uu iskaga tegay oo halkaasoo kale uu iska fadhiistay dadna waxa weeye way u yimaadeen nin la odhan jira camar ibnu cubaydiya baa markaa ku raacay markaa sidaasay ku falliidhmeen oo culimadii iyo sheekhoodii iyo ardaydii kale iyo wixii ay kaga tegeen oo meel gaara ay ku fadhiisteen waxaana idhaahdeen qofka dembi weyn sameeyey iimaankiina uu ka baxay gaalnimadiina waxa weeye ma gelin meel dhexe ayuu adduunyada jooga bay dhahan waa mansilatun bayna almansilatayn waa darajo labada darajo udhaxaysa ma fahante sidaasaa muctasilo loogu magacaabay ilan kelmadan almuctazila waa min ictazala wuu fogaaday soo maha yactazilu ictisaalan marka almuctazila maxaa loogu magacaabay fogaantii ay culimada iyo mashaayikhdoodii iyo ardaydii kale ka fogaadeen ay halkaa fadhiisteen ya ee weliba madaahib baail iyo masaa'il qaladana ay la yimaadeen ayaa markaa almuctasila loogu magacaabay markaas sida halkaa aynu ka arkayno qofku hadduu dembi weyn sameeyo khawaarij iyo muctasilo waxay ku kala duwan yihiin maxaa lagu magacaaba islaamnimada inuu ka baxay iyo iimaanka way isku waafaqsan yihin laakiin khawaarijina waxay dhahdeen gaalnimaduu galay dhiiggiisi iyo maalkiisu waa xalaal muctasiladuna waxay leeyihiin maya gaalnimadii muu gelina meel dhaxa ayuu fadhiya aakhiro marka la taga laakiin qofkaa saaxiibulkabiiraha ahi labadooduba waa isku waafaqsan inuu naarta hortagelayo weliba uu ku waarayo oon loo shafaaco qaadahayn oo weligii halkaa uu ku jirayo way isku waafaqsanyihin sidaa awgeed khilaafkoodu waa iska lafdi baa la odhan karaayo waa adduunyada maxaa lagu magacaabaya unbaa maaragta ay ku kala duwan yihiin labada madhabba waa laba madhab oo baaila ahlu sunnuhuna beri bay ka yihiin qaala wuxuu ihi bal ilfaasiqu qofka faasiqa ahi yadkhulu wuu soo gudagelayaa fi smi liimaani magaca iimaanka almutlaqi la sii daaye aan la qaydin en kamaal iyo dhammaystirnaan lagu xidhin wuu soo gudagelaya kamaa fii qowlihi sida ku sugan hadalku alla yidhi fataxriiru raqabatin mumina fataxriiru raqabatin qoor xoraynteed baa saaran qoortaasoo muminatin muminada waayahay waqad laa yadkhulu waxaa kaloo suurowda inaanu soo gudagelin fi smi liimaani magaca iimaanka almutlaqi kaamilka ah ee dhammayska tiran alkaa ee hore bal ilfaasiqu yadkhulu fi smi limaani lmulaq kelmadda almulaq nusqadaan hayo oo la taxqiijiyey wadaa taxqiijiya wuxuu odhanayaa almulaq halkan khata bay tahay sida saxda ahina waa in laga reebo ayuu odhanaya si kasta ha haatee ahlulcilmiga qaarkood way towjiihiyeen oo sheekhu almulaq halkaa wuxuu uga jeedo way sheegeen markaa waa towjiihinaynaa almulaq sida hadalkiisa dambe iyo xaggaa dambe aynu ku arki doono alimaan almulaq haddii la idhaahdo oo mulaqa la dambaysiiyo alimaan alkamil baa looga jeedaa isilaaxa caankaahi waa kaa waayahay laakiin halka hore ee uu leeyahay bal ilfaasiqu yadkhulu fi smi limaan lmulaq ugama jeedo imaka isilaaxii nooca aha ugama jeedo ha isilaaxii nooca aha sheekhu ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa alimaan almulaq iimaanka la sii daayey ee almulaq can ilqayd in waxba lagu xidhin ee mu'min un la yidhi dee faasiqi wuu soo gudagelaya waay faasiqi wuu soo gudagelaya oo muxuu soo gudagelaya limaada haye su-aashaas idinka idiin taalla muxuu soo gudagelaya dembiyo ayuu gelayaa dembiyadaa uu galayna dee iimaankiisii may wada suulin oo iimaankii haba naaqusay laakiin dee waxbuu haya soo caynkaa maaha sidaa awgeed mar hadduu iimaankii wuxuun ka hayo dee marka la idhaa muminiinay ama qof mu'minaa loo baahan yahay dee wayse soo xaadirinaya soo caynkaa maaha laakiin marka la idhaahday iimaan iimaankoodu muminiin kaamiluliimaanaa loo baahan yahay oo iimaankoodu dhammaystiran yahay dee wuu ka hadhayaa iimaankiisii ma dhammaystirna soo maqlibaysaa markaa halkaa insha allah aan ku yaro celinay ee sideedaba nusuusta marna waxaa ku soo aroora iyadoo muminiinta si guud loola hadlayo ama si good loogu dhawaaqayo oo la leeyahay ciddii muminiine ama muminiine qof kastoo iimaanlaa soo hoosgelaya ka iimaankiisu naaqiska yahay u yaryahay iyo ka uu kaamilka yahay intuba way soo hoosgelaya marka ilaahay leeyahy marka yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka lahaayow dee kuwa iimaankoodu kaamilka yahay un looma jeedo soo maaha kuwa naaqiska uu yahayna looma jeeda muminiin oo dhan baa loo jeeda ama naaqis ha noqdo ama kaamil ha noqdo mararka qaarna muminiinta nusuusta waxa weeye waxay ugu soo aroortaa iyadoo looga jeedo muminiinta iimaankoodu uu kaamilka yahay uu dhammayska tiran yahay sida nusuus sheekhu uu soo aroorin doono markaa qofka faasiqa ah marka la ydhaa kuwii iimaanka lahaayow dee wuu soo xaadirayaayo waa ka mid waayo asalkii iimaanku haya marka laakiin la yidhaahdo dadkii iimaankoodu uu kaamilka ahaa u dhammayska tirnaayow ma ka mid ba marka maya dee wuu hadhayaa markaasoo iimaankiisi ma dhammaystirno iimaan kaamila ma hayo soo ma aragtaan cinda ahli sunnati waa ka marka lasoo ururiyana qofkii faasiqa ahaa ama saaxibulkabiiraha ahaa iimaan wuu hayaa laakiin iimaan dhammaystiran ma hayo soo ma aragtaan iimaan wuu hayaa laakiin iimaan dhammaystiran he oo kaamila ma hayo marka la ydhaa iimaan buu hayaa khawaarij iyo muctasile madhabkoodii baa laga beri noqon oo labadaba waxay leeyihin imaanba ma hayo soo ma marka la ydhaa iimaan dhammaystiran ma hayana madhabkii murji'ada ee lahaa waxa weeye iimaan dhammaystiran buu haya ayaa laga beri noqday marka way ku soo noqnoqon doontaa hadalka sheekha masalada noocaasa ayuu inoo taqriirinaya qaala wuxuu ihi bal ilfaasiqu qofka faasiq ah yadkhulu wuu soo gudagelayaa fi smi liimaani magaca iimaanka almulaqi mani la sii daayey ee iimaanuun la yidhi ee aan maaragtay dhammaystirnaan lagu xidhin kamaa fii qowlihi sida ku sugan hadalku alla yidhi fataxriiru raqabatin mu'mina oo qoor mu'minada xoree baa la yidhi dee haddii uu xoreeyo qof maaragtay faasiqba ha ahaadee iimaan muujisanaya oo addoona dee way ka gudaysaa kafaaradii laga doonayay qaala wuxuu ihi waqad laa yadkhulu fi smi liimaani lmulaq waxaa kale oo maaragtay dhacda laa yadkhulu inaanu soo gudagelin ay huwa faasiqi fi smi liimaani magaca iimaanka almulaqi kaamilka ah halkan musalaxii caanka ah aynu sheegaynay ku socodsiiyo waxaad tidhahdaa fi smi liimaani lmulaq ee alkaamil iimaanka kaamilka ah faasiqu soo hoosgeli maayo waayo iimaan kaamila ma hayo waayahay kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan hadalku alla yidhi inama almuminuuna in kaleba maahe muminiintu aladiina kuwa weeye idaa dukira allaahu ilaahay marka la xuso wajilat ay baqato quluubuhum quluubtoodu waidaa tuliyat marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatuhu aayaadkiisana zaadatum ay u kordhiso iimaana iimaan ay u kordhiso wa calaa rabbihim yatawakaluuna rabbigoodna cuskanaya tala saaranaya dadka muminiintaha in kaleba maahe waa kuwa weeye weliba aayaadku dee waa sii wada ilaahay jala wacala aladiina yuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaaika hum lmuminuuna xaqa waay muminiinta ilaahay jala wacala aayaadkan suurat lanfaal uu ku sheegay waxa loo jeedaa muminiintii iimaankoodu kaamilka ahaa kuwa markaa iimaankoodu kaamilka yahay marka la sheegaayo soo gudageli maayaan waxa weeye faasiqi ama saaxibulkabiiri soo gudageli maayo waayo iimaan kaamila ma hayo iyo wa qowlihi wa kamaa fii qowlihi sala allahu calayhi wasalam sida ku sugan hadalka rasuulku uhi laa yazni zaani xiina yaznii wahuwa mumin laa yazni ma zinaysta azaani ka zinaysanaya xiina yazni markuu zinaysanayo wahuwa mumin isagoo mumina walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wahuwa mumin ka waxadayaana ma xada markuu waxadayo isagoo mumina walaa yashrabu lkhamra xiina yashrabuhaa wahuwa mumin kii khamriga cabayeyna ma cabo marka uu cabayo isagoo mumina walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boob daata sharafin qiimo u saaxiiba oo yarfacu naasu dadku ay kor ugu qaadaan ilayhi xaggiisa fiihaa sababteeda absaarahum indhahooda xiina yantahibuhaa markuu boobayo wa huwa muminun isagoo mumina waxa aynu xadiidkan saxiixeynka ku yaalla min xadiidi abi hurayrana ku haynaa iimaankii oo rasuulku ka nafiyey sala allahu calayhi wasalam dadka kabaa'irta noocana samaynaya iimaankii waa laga nafiyey markuu zinaysanayo iimaan male markuu waxadayo iimaan male markuu khamriga cabayo iimaan male markuu dadka boobayo ee wax qiimale intuu ka boobo waxa weeyaan maaragtay sidaa loo sii eegaayo iyadoon lagana dhacsan karin macnii waxa weeye iimaan male iimaanka haddaba la nafiyayaa fii hada alxadiid iyo axaadiis badan oo kale cinda ahli sunna waa kamaalu liimaan alwaajib weeye waa iimaankii qofka waajibka ku ahaa ee la doonayey inuu gaadho iimaankiisu ayaanu gaadhin weeye macnuhu waayo qofku hadduu iimaan kaamila lahaan lahaa xumaantan iyo macaasida noocana iimaankiisaa ka dabrilaa oo ka qaban lahaa mar hadduu xumaantan ku dhiiraday waxay tusaysaa iimaankiisu inuu qooman yahay walciyaadu billaah oo uu naaqis yahay oo uu daciif yahay bay tusinaysa marka iimaankan la nafiyaya cinda ahli sunna asalkii iimaanka ma aha oo khawaarij iyo muctasila nimankaynu soo maraynay iyagoo asalkii iimaankay ku xambaarayaano waxay leeyihiin iimaankiiba uu ka shubayba islaamnimadiiba uu ka baxay kabaairta noocaas hadduu la yimaado laakiin cinda ahli sunna ma aha waxa la nafiyaya meesha laga saaray asluliimaan asalkii iimaanku waa u baaqi oo qofku kabaairtan iyo dunuubtan dee ku gaaloobi maayo la odhan maayo waa gaal murtada ee kow kaga siiya lama odhanayo ha yeeshee waxa uu maaragtay meesha ka baxaya oo uu xumaanta noocaasa ku waayaya iyo kabaairkaa kamaalkii iimaankii waajibka ahaa waayo kamaaluliimaan almustaxab baa jira kaasi isaga waxa weeye sunnayaasha in la badsadiyo arrimahaasaa lagu waayaa laakiin kamaaluliimaan alwaajib ayaa waxa weeye uu maaragtay meesha ka baxayo oo laga nafiyayaa iimaankiisu waa naaqis weeye markuu xumaanaha noocaan samaynayo xadiidka waxaa kaloo markaa laga qaadanaya macaasida iyo kabaairka oo wakhtiyadan dambena aada iyo aada u faafsan in laga fogaado oo layska ilaaliyo boobkaasina daabitkeedu waxa weeyaan bay ahlulcilmigu idhaahdaan an takuuna jahran qahran waa inay mid muuqato ahaato oo qofkii indhihiisaoo shana wixii dee laga qaadayo o laga muquuninayo qahranna waa inay noqoto xoog lagaga qaadayo ama hubha loo adeegsado ama maaragtay awood kale ah in qofkii waxa weeye qasab wixii lagaga qaado ha iyadaana kasii xuntuugada waayo waxa ku jirta juro iyo haddii alaba ku dhiiranaan iyo oo aabbayeelid la-aan qofku xumaantii iyo horornimadii iyo iimaan la-aantii aan u aabayeelahayn ayaa meeshaasi waxa weeye ka muuqata calaa kulli xaal xadiidkani wuxuu ka waramayaa dadka iimaankoodu kaamil yahay marka dadka iimaankoodu kaamil yahay laga waramayo faasiqii ama saaxibulkabiirihii soo gudageli maayo qaala wuxuu uhi wanaquulu waayahay waxaanu odhanaynaa sidaasaa nuskhadaha qaar ku soo aroortay nuskhadaha qaarna waxaa ku soo arooray baan filayaa wayaquuluun iyo u taallaa wayaquuluun saasaa fiican waayo madhabkii ahlu sunnaha ayuu maaragtay ka warramayay wayaquuluuna waxay odhanayaan ahlu sunnuhu huwa qofkaa saaxibulkabiiraha muminun mumin weeye naaqisuliimaani iimaankiisuu dhiman yihi mumin weeye maxay ka beri noqdeen madhabkii khawaarijta iyo kii heh muctasilada naaqisuliimaani laakiin iimaankiisaa dhiman maxay halkaana ka beri noqdeen madhabkii waxa weeye murji'ada aw amase waxay odhanayaan muminu mumin weeye qofkani biiimaanihi iimaankiisu mumin ku yihi iimaanka wuxuu ka hayo waa ku mumin faasiqun faasiq buu ku yahay waa mid aacadii kaga baxay bikabiiratihi dembigan weyne uu sameeyey marka labadaa cibaaro mid ahaan bay ka cabirayaan muminu naaqisu liimaan muminu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi labada cibaarana waxay jamcinayaan haddaad eegto qofkan xaaladiisa dhabtaa bay ka tarjumayaan oo dhinacna waxa weeye qofkani iimaankii kama wada bixina dee iimaankii waxbuu ka hayaa oo asalkii iimaanku hayaa dhinac kale marka laga eegana ceebka saliim iimaanku qanjaa jooga ma ahae waa qof dembi faraa la galoo iimaankiisu nuqsaamay soo ma aragtid wahaada huwa alcadlu dee sida cadaaladda ahina waa sidaa in la idhaahdo diintiiba wuu ka wada baxayna sax maaha oo nusuus badan baa sheegaysa inaanay waxyaabahani gaalnimo ahayn in la idhaahdo iimaankiisi midhba muu noqon oo isaga iyo ka ilaahay aada u adeecaya waa isku iimaana iyaduna sax iyo cadaalad ma aha qaala wuxuu ihi falaa yucطaa la siin maayo ay huwa saaxibu lkabiirihi alsma almulaqa iimaankii oo dhammaystiran alsma bal hadda aliimaan ku bedel almulaqna alkaamil ku bedel maxaa soo baxaya kolkaa falaa yucطaa la siin maayo aliimaanahe alkaamila iimaankii oo dhammaystiran la siin maayo sida murjiadu ay qabaan walaa yuslabu lagana siibi maayo mulaqa alsmi bal mulaqaa asal ku bedel alsmina iimaan ku bedel maxaa soo baxaya walaa yuslabu lagana siibi maayo maxay asl aliimaan asalkii iimaankana laga siibi maayo iimaankii oo dhammaystiranna la siin maayo soo ma aragtaan hada huwa madhabu ahli sunna fii saaxibi lkabiira masaladaasi waa masale aada iyo aada u muhiima ikhwaani saaxibulkabiira marka ahlu sunuu sidaasay ka qabaan waxaa jirta ikhwaani khulaasada baabkani kaa weeye kolley markaa waxaan waxoogay ugu yaro talagalay inaynu yar talkhaysino ayay ujeeddadeennu ahaydoo aynaan maaragtay waxba aada ugu sii dheeraan waxaynu insha allahu casharka dambe yaro raacin doonaa iimaanka tacriifka la tacriifinayo iyo ziyaadadiisa iyo nuqsaantiisa ahlu sunnaha ee firaqa ku khilaafay iyo waxoogay masaa'ilahoo baabkan la sii xidhiidha ayaynu insha allahu tacaala maaragtay sii yaro raacin doonaa waxyaaba fara badan oo imika dadku la ysku hahayo oo meelahaasun laga maqmaqlo runtii baabkan ayaa lagu lafagura ardaydu ay ku fahmaan khayrka iyo wanaagga ilaahay hayna waafajiyo kabaairta iyo dunuubtana ilaahay jala wacalaa haynaga badbaadiyo wixii naga dhacayna ilaahay jala wacalaa haynaga dhaafo toobadana waa in lagu dadaalo kolley aadamuhu waa wax gef badan hariyo habeenba waa la dambaabaya waxaa laga yaabaa qofkii kitaabka akhrisanayey ama waday qudhiisu inuu kabaairta mararka qaar ku dhaco markaa toobadda mar walba in lala dhaqsado oo waxa weeyaan maaragtay istikfaarta la badiyo oo ilaahay jala wacalaa loo noqdo oo iimaanka la quweeyo oo qofku iimaankiisa uu dhaqaaleeyo sida maalka u dhaqaalaynaya si ka badan ayaa waxa weeyaan markaa muhiima wawaajibun calayhi an yatuuba bikulli maa jara calayhi xuuba ilaahayna jala wacalaa waa maaragtay wasicu lmaqfira waana qaabilu tawba ilaahay jala wacalaa inuu noqono sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illahi tacaala waricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين